bismi illahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cawaysi wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii caawa iyo darji waabeen xada bisha februaryana waa shan sanadku waa labada kun iyo toddobiyo tobanka barnaamijku oo caawa idinka imaanaya suudiya dal jira magaalada boosaaso qodobbada aad ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah maanta aniga iyo wafdigay aan hogaaminayo oo kondida guddoomiyaha baarlamaanku waxaan u soconnaa magaalada muqdisho oo dhowaan kadib ka dhici doonto doorashadii madaxtinimada ee soomaaliya dabcan dowladda puntland waa qeyb muhiima oo ka mid ah dowladda federaalka soomaaliyeed waxayna rabtaa inay wax ka ogaato isbeddelka ka dhici doona soomaaliya waxaa ku xiran masiirkeeda waxaa ku xiran horumarkeeda waxaa ku xiran midnimadeeda iyo wadashirkeeda soomaaliyada ku xiran madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaasi wafdi uu hogaaminayo oo maanta tegey muqdisho si ay uga qayb galaan doorashada madaxweynenimada ee dhacaysa arbacada toddobaadkan marka waxaasoodhan haddii ay jiraan amnigiina uu habac galayo magaalada boosaaso gudaheeda maalinimo laysku laynayo haddee mas-uuliyiintii dalkan ka mid ah ilaa heer dowlad dhexe siddeed iyo toban gobol oo soomaaliya baan u dhaaftay in aanu marka aan isku daynoba haddii nala ka qaadanayo in aanu talada bixinno dow bayn ugu tahay siyaasi daahir cabdulqaadir muuse oo horey usoo noqday xildhibaan baarlamaanka dowladda federaalka oo ka hadlay amniga puntland iyo arrimaha maarayneed ee loo baahan yahay baarlamaanka soomaaliya oo maanta dhegaystay khudbadaha musharaxiinta u tartamaysa madaxweynenimada soomaaliya kuwoodii ugu dambeeyey roobab lagu diirsaday oo ka da'ay deegaano ka mida gobolka sanaag reer guuraa weli kusoo hayaamaya deegaanadii roobabku ka da'een bishii hore ee gobollada bari iyo karkaar dabaylo xooggan oo maalintii saddexaad laga dareemaya deegaana xeebeeddo badan oo puntland iyo doonyo lagu layahay iyo dalagyo beereed oo ay saameeyeen waxaa kaloo dhegaystayaal barnaamijka ku maqli doontaan waraysi ku saabsan waxtarka beereed ee wasaaradda beeraha iyo waraabka ee puntland iyo walwalka saamayneed ee beeralayda puntland ay ku reebtay abaarta qodobadaas iyo kuwa kaloo xiisa badan barnaamijka caawa iyo daljira ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan anigoo cabdi cumar geedi aan idinla socodsiinaya barnaamijka caawa waxau idinka imaanaya dhegaystayaal suudiyaha daljira magaalada boosaaso ee u diyaar garoo mar kale iyo barnaamijkii caawa iyo daljira aan ku bilaabanaysa qodobadaba ku dhegaysanayseen madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada muqdisho oo lagu wado maalmo kadib inay ka dhacdo doorashada madaxweynenimada soomaaliya ee afarta sane ee soo socda madaxweynaha waxaa safarkiisa ku weheliya guddoomiyaha baarlamaanka puntland axmed cali xaashi iyo xubno kaleeto isla dowladda ah tagitaanka madaxweynaha iyo wafdigiisa ee muqdisho ayaa la xidhiirta arrimaha doorashada iyo ka qaybgalkeeda taasoo sida qorshaysan dhici doonta maalinta arbacada ah ee toddobaadkan aynu ku jirro madaxweyne gaas ayaa maanta markii uu ka dhoofayay garoonka diyaaradaha magaalada garowe la hadlay warbaahinta isagoo ka hadlay ujeeddada safarkiisa waxaana uu yidhi asalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu maanta aniga iyo wafdigay aan hogaaminayo oo kondida guddoomiyaha baarlamaanku waxaan u soconnaa magaalada muqdisho oo dhowaan kadib ay ka dhici doonto doorashadii madaxtinimada ee soomaaliya dabcan dowladda puntland waa qeyb muhiima oo ka mid ah dowladda federaalka soomaaliyeed waxayna rabtaa inay wax ka ogaato isbeddelka ka dhici doona soomaaliya waxaa ku xiran masiirkeeda waxaa ku xiran horumarkeeda waxaa ku xiran midnimadeeda iyo wadashirkeeda soomaaliyada ku xiran marka inaanu wax ka ogaano korjoogtayno ka warqabno wax meesha ka soo baxaya weli waxaan u aadaya insha allahu kabaacid doorashadu dhammaatana dalka ayaan dib ugu soo laaban doonaa madaxweyne murashaxiinta qaybo ka mid a maalmihii dambe waxaa sheegaya in faragelin ee dowladaha dariska ay ku hayaan doorashada madaxweynaha ee soomaaliya madaxweynaha puntland baa tahay marka madaxweynayaasha maamulada iyo adiga ma qabtaan fikirkaas in faragelin ay jirto waxaasna waxna khuseeya maaha annagu dowladda puntland baana la yidhaahdaa waxaas ciddii dadkii ay ka hadlay ayaa ka jawaabaya marka aniga arrintaas arrinna khuseysa maaha doorashada soomaaliya iyo masiirka soomaaliya ayaa anagana khuseeya doorashadaasaan u tegaynaa ka qaybgalaynaa waxajaabtaas anugu de cidda la weydiiyey iyo cidda tiriyaad weydiinaysa aniga waxaas waxaan ka jawaabi kara maaha ammaanka magaalada boosaaso madaxweyne maalmihii dambe maxaad ka leedahay
madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo maanta isaga iyo waftigu hogaaminaya ay ka degeen magaalada muqdisho kadib markay ka dhoofeen magaalada garowe ayuu kaasi xab haddaba sidaad ku dhegaysateen hadalka madaxweynaha waxaa la weydiiyey su-aalo dhowra oo ay ka mid ahay faragelin la sheegay waddamo dibadeed inay ku hayaan arrimaha doorasho ee soomaaliya sidoo kalena madaxweyne gaas waxaa maanta la weydiiyey markii uu dhoofayay amniga puntland siiba midka magaalada boosaaso oo toddobaadkii ugu dambeeyey ay ka dhaceen falal ammaan darro oo qaarkood dad lagu dilay haddaba maanta stuudiyaha daljira garowe waxaa nagu soo booqday siyaasi daahir cabdulqaadir muuse oo ku magac dheer daahir ciiro waxaana daahir ciiro horey usoo noqday xildhibaan baarlamaanka soomaaliya daahir waxa uu ka hadlay arrimo la xidhiira amniga puntland iyo maarayntiisa wuxuuna yidhi wax badanoo waxaa jira oo la wadaago oo taladii haddii la ururiyey habac galay marka wax markay habac galaanna dee in laga hadlo baa dow ah waxaa loo baahan yahay talada waxa loo urursada wax kale maaha in waxa la wada qabsado oo shaqaa la wadaago waxaan ognahay maanta systemka puntland ee ninety eightkii la sameeyey amnigiisii xagga gobolka bari markii la eego gobolada bari marka la eego khataro badan baa ka jirta waad og tahay oo kooxo nabaddiida ah oo wax gowracay oo saddex qof iyo oo in la gowracay waa la ogyahay qaar in lala'yahay waa waa la ogyahay waxaanu ognahay wasaaradda amnigu muddo albaabadeedu inay xirnaayeen waxaanu ognahay agaasimihii hore guud markuu isaga tegayy intii ka dambeysayba inaan wax saas oo active shaqo ayn qaban waxaanu ognahay in wasiirkii amnigu maalintii uu boosaaso ku dhaawacmay waxyaabihii lasoo darsay darteed uu weli dhakhtar ugu maqan yahay intaas oo dhanna shaqadii amnigu marka waxaasoo dhan haddiiba ay jiraan amnigiina uu habac galo magaalada goosaaso gudaheeda maalinimo la isku laynayo haddee mas-uuliyiintii dalkan ka mid aha ilaa heer dowlad dhexe sideed iyo toban gobol oo soomaaliya baan u dhaabtay in aanu marka aan isku dayno haddii nala ka qaadanayo in aanu talada bixino dow bay nugu tahay waxaan rabnaa in aanu lababa talo aan bixiyo mid waxaan siinayaa dadka shacabka ah midna waxaan siinayaa dadka shaqada loo igmaday haddii aan ku hormaro dadka shaqada loo igmaday madaxweynaha waxaan leeyahay waa taliyihii guud oo ciidanka taliyaha guud oo ciidankana ciidanka qaybihiisa kala duwan waa kala daadsan yahay ama dhaqaalo daro ha kala daadiso ama ha kala daadiso saraakiil xum ha kala daadiso oo aada buu kala daadsan yahay waxaa looga baahan yahay madaxweynaha inuu arintaa iyada ah haddii ay wax tabanayaan oo ay xurqun tabanayaan oo xoogaagii ay heli jireen ay ka maqan tahayna madaxweynaha waxaan leenahay dadka shaqada wakiilka ka ah amniga oo loo dirtay inay ka shaqeeyaan wixii loogu talagalay hala siiyo adeegyada xafiiska amniga waa in la bixiyaa si shaqadii loo dardargeliyo waxaan leenahay taas waxaan leenahay war madaxweyne adiga iyo ciddii shaqada kula wadaagtaaba shaqada iyada ah qabta haddii aynaan qabanaynin haddee dadkii shaqadan urursaday shalay waxay u urursanayeen in loo qabto haddii aynaan qabanaynin midna waxaan leeyahay dadka shacabka shacabka waxaan leeyahay horta awoodda waxa iskale waa shacabka awoodda haddii ay shacabka leeyihiin tanna iyagu ay shalay urursadeen waxaa laga rabaa tii ay shalay urursadeen haddii ay dadkii shaqada ay u dhiibteen ay ka dayacan tahay iyagu tooda inay ilaashadaan siyaasi daahir cabdulqaadir muuse ayuu kaasi ahay oo horey usoo noqday xildhibaan baarlamaanka dowladda federaalka barnaamijku waa caawi delshe dhegeystayaal waxaad naga maqlaysaan mawjadaha efm delshir iyo internetka oo aad naga dhegaysan kartaan radio delshir dot com barnaamijka caawa waxaa idinka imaanaya suudiha delshir ee boosaaso baarlamaanka labada aqal ee soomaaliya ayaa maanta oo axada waxay dhegaysteen khudbadaha musharaxiintii ugu dambeeyey ee ka hor hadla baarlamaanka kadib markii sidan oo kale laba maalmood oo hore baarlamaanku ay dhegaysteen khudbadaha musharaxiin kale musharaxiintu oo tir ahaan haatan gaaraya labaatan iyo saddex xubnood ayaa siyaabo kala duwan u cabiray qorshahooda waxqabasho haddii la doorto haddaba warbixintan soo socota waxaa nooga diyaarshay musharaxiintii maanta khudbadaha jeediyey
musharaxiintii khudbadahooda ka horjeediyey baarlamaanka soomaaliya oo gaaraya ilaa iyo siddeed musharax ayaa waxay kala ahaayeen cumar cabdirashiid cali sharmaar doctor maxamuud maxamed culusow maxamed axmed jabardi maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo maxamed cali nuur americo maxamed axmed nuur tarsan maxamed cabdirisaaqa haddaba marka hore waxaa halkaasi hadallo dardaaran iyo waanaba kasoo jeediya xildhibaan cabdiraxmaan bayle ducaale oo ah gudoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha
waxaaniga baryaynaa inaad noqotaan baarlamaankii isku keenay ee walaaleeyey soomaali ayaan iniga baryaynaa ummadduna hayniga sugaysaa waxaan iniga baryaynaa inuu baarlamaankani noqdo wixii tafaraaruqee jiray kuwii tirtiri lahaa inaad noqotaan rabnaa ilaahay baan inigu dhaarinay dadkaa masaakiintae waran ee ini soo eegaya ilaah baan inigu dhaarinay hallugoynina ilaah baan inigu dhaarinay wehelu noqda ilaah baan inigu dhaarinay ka saara habaasha qarka ay u saaran yihiin gudoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa xildhibaanada golaha shacabka ee soomaaliya iyo sidoo kale shacabka soomaaliyeed waxa uu ka codsaday inay akhriyaan qodobka laba boqol afartan iyo shanaad ah ee ka hadlaya musuq maasuqa waxaana uu yidhi
waxaan rabaa dhammaan xildhibaanada musharixiinta shacbiga soomaaliyeed kulligooda inay akhriyaan qodobka laba boqol iyo afartan iyo shan ka bilaabado ee xeerka jaraa'imka ama koodisha ganaada la yidhaahdo arrimaha uu ka hadlayo waa qeexan yahay arrimaha musuq maasuqa qof kasta sharcigaasi wuxuu sheegayaa in qof kasta oo adeeg dowladeed haya ha ahaado yani xeer kasta yani heer kasta ha ka hayeen ama si mutatawaca oo lacag la-aan ah adeeg dadweyne u fulinaya waxaa hadduu ku kaco arrin musuq maasuqa koodisha banaalaha ama xeerka oo ciqaabta wuxuu qorayaa waa xarig ka bilaabado saddex ilaa toban sano oo xarig ah waa koow waxaa kaloo raaca ganaax lacageed waxaa kaloo raaca in aan xil dadweynaha loogu adeegayo oo dowladda ay leedahay ama dadweynaha loogu adeegayo ama mutatawaca aan loo dhiibi karin ayuu qorayaa shuruucdaas saasay u yaallaan oo musuq maasuq la dagaalankiisa ilaa heerkaasuu marayaa waa shuruucdii la dejiyey dowladda jumhuuriyadda ay kusoo dhaqmi jirtay dardaaranka iyo tala soo jeedinta gudoomiyaha baarlamanka iyo sidoo kale gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxweynaha kadib ayaa intaasi kadib waxaa la gudagalay soo jeedinta khudbadaha musharaxiinta waxaana musharaxii ugu horreeyey uu ahaa musharax madaxweyne cumar cabdirashiid cali sharmaarke cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa ka hadlay ajandihiisa siyaasadeed haddii loo doorto xilka madaxtinimo ee dalka waxaana qodobadii uu ka hadlay ka mid ahaa dhismaha ciidan qaran oo yeelato dowladda soomaaliya kobcinta dhaqaalaha ammaanka siyaasadda dalka oo ku salaysan cadaalad sinaan midnimo waxaana uu yidhi
arrimaha u baahan runtii inaan innaga wax ka qabanno waxa ugu horreeya arrinta amniga amniga sidiisa waa in dib loogu noqdaa waa ogsantiin dalku waxay yeeshay dowlad goboleedyo iyaguna amni leh amnigaasi waxay u baahan yahay qeexid waxa amniga qaranka uu noqonayo waxay amniga dowlad goboleedku noqonayo iyo xiriirka u dhexaynaya labada amni waxaa kaleetoo muhiim ah oo runtii waxyaabaha hadda cuna qabatooyinka yani hub oo na saaran dalka qaybka ah ugu waxa weeye ciidamo aan la isku dhafin oo meel kastoo is joogaan gobol kasta joogaane u badan ciidan beeleedyo ciidan beeleedyadaas waxyaabaha hubka nolkaga xani waxaa kamid ah in ciidankaas u noqdo ciidan astaan qadan leh runtii aan u dhaqaaqnana inaan sugayno arrinta kaleetoo amniga waxa weeye annaga arrinta amison ciidanka amison nala jooga runtii isaga waxaysa waxa qabaa caqabado iyo dhibaatooyin badan loo baahan yahay hogaamiyaha dalka inuu runtii arrintaas wax ka saxo dowladaha hadda ku jira amison waxaa u badan dowlado safka hore ah runtii wada shaqayn badanna dhexdooda aan ka dhexay taa waxay keentay ciidan ilaa laba iyo labaatan kun ah oo amison ah inay boqolkiiba lixdan ay ku jiraan meel udhexaysa saddex boqoloo kilomitr arrintaas runtii waxay ubaahan tahay in wax laga qabto waxaan rajaynayna haddii la yidhahdo inaan wax ka qabno arrinta labaad ee muhiimka ah ee aasaaskan ah waxa weeye dhaqaalaha sideedaba dhaqaalaha waxaan rajaynayaa haddii la yidhahdo xukuumaddu soo socota inay ahamiyad saarto dhaqaalaha dalka maxamed cabdilaahi farmaajo ra-iisul wasaarihii hore ee dalka oo isna ahaa musharaxii labaad ee golaha shacabka khudbadiisa ka horjeediyey ayaa waxa uu ka hadlay laba-iyo toban qodob oo uu sheegay in ajandihiisa uu yahay haddii uu ku guulaysto talada ugu sarreysa ee dalka inuu hirgelin doono isbeddel siyaasadeed oo ka hirgela dalka soomaaliya saruqaadista dhaqaalaha dalka daryeelka xuquuqda ciidanka qaranka soomaaliyeed iyo ka hortagga musuq maasuqa waxaana uu yidhi
waxaynu bedelaynaa dhaqankii siyaasadeed ee ahaa in shacabka aysan dowladda wada shaqayn lahayn golaha shacabkaa tihiin codkii shacabkaa tihiin wakiiladii shacabkaa tihiin waxaan ku shaqaynaynaa rabitaanka shacabka waxaynu bedelaynaa habdhaqanka caadada laga dhigtay ee ahaa in baarlamaanka la xiro goortu doorashadu dhowdahay waa soo aragnay labada labadii kun iyo labaiyo tobanka waa tii baarlamaanka la xiray oo hawshii baarlamaanka loo weeciyey sayxayaal waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caado ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo oo waktiga iyo hantida qaranka lagu lumiyo waxaan bedelayaa dhaqanka siyaasadeed ahaa in xil layska saa layska saarin nolosha amniga xildhibaanada ee keliya la xasuusto maalinta mooshin loo baahdo ama marka cod laga rabo waa dhaqan xun wey waxaynu bedelaynaa in amnigeenna cid kale ay nooga noqoto mas-uul macnaheedu waxa weeye wiilasheenna dhallinyarada ah oo askarta ah ma hanan karaan mas-uuliyadda amniga waxaan aaminsanahay waa arkay markaan prime ministerka ahaa waxay u baahan yihin marka la siiyo inay hanan karaan oo dagaalyahano yihiin oo geesiyin yihiin markii xuquuqdooda meel loo saaro nabad yaan u baahan nahay dad waalo isku midaan nahay waxba aan ku kala duunayn qoladan banaanka nooga soo duushay oo siyaasadda shisheeye wadata nabadda soomaaliya horumarka somalia ma hor istaagi karto waxaan dagaal adag la galnay musuq maasuqa oo aan isbeddel ku samaynay hay-adaha dhaqaalaha waxaana kordhinay dakhliga dowladda oo markii aan iscasilay oon ka tegey aan uga tegay khasnadda dowladda toddoba milyan iyo bar meeshaan uga imid khasnad maran waxaan dib u howlgelinay telefishinka qaranka waxaan dib u howlgelinay iyadana bangiga dhexe oo xildhibaanada iyo shaqaalaha dowladda ay bilaabeen inay mushaharada ka qaataan mudanayaal iyo marwooyin waxaan si taas la mid ah maanta hortiina ka ballan qaadayaa inaan dhis inaan dhiso xukuumad fulisa arrim arrimaha ku xusan barnaamijka siyaasadeed ee nabad iyo nolol
dhankiisa musharax madaxweyne maxamuud axmed nuur tarsan oo ka mid ahaa musharaxiintii maanta halkaasi ka hadasha ayaa waxa uu sheegay in haddii uu xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya ku guulaysto mudanayaasha baarlamankana ay codkooda siiyaan in uu wax ka qaban doono arrimaha musuq maasuqa amniga dagaalbeeleedyada soo nonoqda ee dalka ka jira iyo sidoo kale dhallinyarada tahriibta ku qulqulaysa ee ku dhimanaysa waddamada shisheeye mudanayaal marwooyin haddaad doonaysiin qof amniga waddanka wax ka qabta waxaad dooranaysiin maxamuud axmed nuur tarsan haddaad doonaysiin qof bulshada soomaaliyeed dib isugu soo celiya una cadaalad fala waxaad dooranaysiin maxamuud axmed nuur tarsan haddaad doonaysiin qof wax ka qabta dhallinyarada soomaaliyeed ee tahriibka ku baaba'aysa waxaad dooranaysiin maxamuud axmed nuur tarsan haddaad doonaysiin haddaad doonaysiin in qof dhisan in ciidan la dhiso dadkiisana la dhiso oo ciidamada xuquuqdooda la siiyo waxaad dooranaysiin maxamuud axmed nuur tarsan haddaad doonaysiin qof dhisa bulshada cadaalad ku ku dhisan waa maxamuud axmed nuur tarsan ee doorta haddaad doonaysiin qof soo celiya waxbarashadii asaasiga ahayd iyo caafimaadkii asaasiga waa maxamuud axmed nuur tarsan doorta haddaba ayaa waxaan ka filahayaa oon idinka codsanahayaa codkiina si sharaf leh ee laaluush ahayn ee wadaniyada inaad codkiina igu siisiin musharax xaaji maxamed yaasiin ismaaciil oo ka mid ahaa musharaxiintii dhankiisa baarlamanka khudbadiisa ka horjeediyey ayaa ahaa mid ka duwanaa musharaxiintii maalmahanba khudbadahooda ka horjeedinayay baarlamanka soomaaliya waxaana uu halkudhig uu ka dhigtay in haddii uu ku guulaysto xilka madaxweynaha in dalka uu ku xukumi doono shareecada islaamka
diiwaanteenna adduun iyo mid aakhira waxay ku jirtaa annagoo ilaahay adeecno kitaabkiisa shareecadana aan isku xukunno leanna waa muftaaxii cadaaladda waay muftaaxii midnimada weeye muftaaxii waxa weeye kalsoonidii dowladda lagu qabi lahaa weeye muftaaxii irsaaqda ilaahay nagu furi lahaa noo furi lahaa weeye warkaa mid ka fiican miyaan aragna anigu oday baanahay haddaad i doorataan bankariska aad ku jirtaan dikrisyada aad ku jirtaan iyo iyo baqdinta aad qabtaan ilaahay subxaanahu watacala waxaan rajaynayaa inaan maslaxad marka hore meel walba geeyo odanimo geeyo waxaan ka dhashay guri maslaxadeed baan ka dhashay guri gobonada soomaaliya usoo dagaalantay baan ku dhashay sideedda bisha febraayo laba kun iyo toddoba-iyo toban ayaa la filayaa in magaalada muqdisho ay ka dhacdo doorashada madaxweynaha soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka baarlamanka federaalk soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaariye ayaa maanta ku dhawaaqay in gebi ahaanba lasoo gebagabeeyey dhegaysigii khudbadaha ay jeedinayeen musharaxiintii u taagneyd xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya oo gaaraysay ilaa iyo saddex iyo labaatan musharax xasan heykale raadiyo daljir بوساسو
watay deegaano kala duwan oo gobolka sanaag ayaa laga soo sheegayaa roobab ka da-ay saacadihii ugu dambeeyey kuwaasi oo dadka iyo dunyaduba ay ku diirsadeen meelahaasi roobabku ay ka da-een ee gobolka sanaag ayaa ka mid ahaa meelihii xaaladaha liidasho ee ugu daranee ay ka jireen lana xidhiiray abaarta iyo biyola-aanta degmada laasqoray iyo ceelaanyo ayaa ka mid ah meelaha roobabku ay ka da-een haddaba xogayaha dowladda hoose ee ceelaanyo siciid yuusuf rooble ayaa weliya xasan haykal waxa uga warramay roobabkaasi da-ay iyo deegaanada ay ka warhayaan inay ka horeen na waxaan nahay hoyaha degmada ceelaayo ma garatay waa garta waxaa ka da-ay soob dabayl wata waa garta bal waxaa nooga warta deegaanada uu roobabka uu ka da-ay ibaaxadda uu leeyahay roobkaas xogaya
iyo roob dabayl wata oo aan badnayn oo meesha la yidhaahdo ilaa durduri ilaa iyo dhagcaan baa baa roob wata roobka meesha la yidhaahdo banqufo iyo hays meelo la yidhaahdo hays meel la yidhaahdo meel banqufo la yidhaahdo biyuu ka celceliyey wuxuu xagga sare ah oo buurilayda ah roobku waa ku yaryahay dabaylna wuu leeyahay badan dabayl badan oo aad u fara badan baa ka dhacday ceelaayo waa garta muddo intee lag buu socday roobkaas
roobkaas yidhaahdo wuu shan saac
buu socday ha waa garta wuxuuna wataa dabayl roob yaroo dabaysha isaga badan aad baa dabaysha usoo badan tahay dabayl badan oo aad u fara badan ayaa ka dhacday degmada
waayahay meelaha uu roobka ka da-ay waa meelihii abaarta ka jirta soo maaha haa wadankii xoogaa mar horaa roob ku da-ay markii bil roob ku da-ay xoogaa roob yar ku da-ay waa gartay marka maxaa khasaare ah dad iyo dunyo ah roobkaas ka dhashay maadaama aad sheegtay in dabeelo ay wateen khasaare waxa ah soddon doonyood buu wuxuu kala tegay sharaabkii waa gartay soddonkaa doonyood hal doon baa dhibaato weyna ku dhacday laakiin soddon doonyood baa waxa shabaabkii ka luntay waa gartay
roobabkuna sidaan ku sheegnay dabayshaa badan dabayl aad aad iyo aad u badan ayaa roobkooda
waa gartay soddonkaa dawladood ilaa hadda halkee lagu sheegaa
dabayshaas waxaa ka dhacaysaa degmada ceelaayo meesha la yidhaahdo badda intaasa ka dhacaysa waa gartay waxay ii sheegtay in khasaare ah hantiyada ay jiraan ma jiraan wax dhimasho ah oo dad ay kasoo gaareen dabeelahaasi roobabka ay wateen
wax dhimashaa oo dada oo dabeelahaasi kasoo gaareen ma hayno laakiin dad iyagoo dabcaansan dadaha laga soo guray baa jira
waa gartay intee gaareen dadkaas
saddex qof weeye waa gartay maxaa gurmada u samayseen marka dadkii xaggee geyseen waxaan keenay celaayo haye oo lagu dabiibaya halkaas oo lagu dabiibaya
waa gartay ma la xiriirteen xoolo dhaqatadii ee ku sugneed ee baadiyahaas roobabka ay ka da-een bal inay wax dhibaato ay la kulmeen iyaga iyo xoolihii ay wateen waan loo xiriirnay reer baadiyaha wax dhibaata ah oo xoola uu ka laayay ma jiro dhibintaasaan ka helnay qabaha
waa garta marka hadda roobabkan da-ay maxay ka bedeli karaan baad leedahay inkastoo dabeelo ay wateen abaartii ka jirtay dalkaasi deegaanadaasi xoolaha iyo dadka dunyadaba waddooyinkii ugu dambeeyey ay ka tabanayeen kulli waa roob oo roobkaasi waxbuu ka bedeli karaa abaartii ka jirtay waddanka haye
dee roobka biyaha laga helayaa xooluhu biyahay ka cabayaan in wax kasoo dhalaabaan oo dhulka wax kasoo dhalaalan lagaa fiirida
waa garta hadda markaa xaaladda waa sidee meelihii roobka ay ka da-een roobkii ma qaaday
roobka hadda dabayl baa jirta roobkiina waa qaaday dabayshiina aad bay badanta
oo ilaa iyo hadda dabayl baa socota dabayl baa socota
waa garta marka maxaa ka maamul ahaan idinka tallaaba aad qaadeen
waxaan qaadnay dadkii saddexdaa qof aan kuu sheegayo waa soo badbaadinay markaan soo badbaadinayna waa dabiideynaa caafimaadkooda waa fiican yahay
waa gartay doonihii maqnaana dadkii watay halkee ku dambeeyay iyaga dadkii saddexdaa qof oo dhibaatooday maaha inta kale waa soo badbaaday ilaahay baa kasoo badbaadiyey doonyo kale waxyaalahaas u gurmaday
waa gartay oo waa kalluumaysato waa kalluumaysato waayo ugu dambeyntii marka xogaya maxaa soo jeedinaysaa waxaan soo jeedinayaa dadka dhibaatadu ku dhacday oo wixii ay ku shaqaysan jireen ee ka luntay in wax lala qabto oo hayadaha iyo waxyaalaha xasaalaadka xogayaha dowladda hoose ee ceelaanyo siciid yuusuf rooble ayuu kaasi wax u warramayay xasan haykal barnaamijku waa caawi dalshir dhegeystayaal waxaad naga maqlaysaan musharaha f m dalshir iyo internetka oo aad naga dhegaysan kartaan radio daljir dotcom goorrow dhegaystayaal waxaa inoo soo socda qodobo xiise badan oo ay ka mid yihiin dabaylo xoogan oo maalintii saddexaad laga dareemayo deegaano xibeedo badan oo puntland iyo doonyo lala yahay iyo dalagyo beereed oo dabaylahaasi ay saameeyeen marka horese dadka reer guuraaga ayaa weli waxa ay kusii hayaamayaan deegaano ka mid a gobollada bari iyo karkaar oo bishii hore roobaba ay ka da-een deegaanadaasi deegaanadaasi oo dad culus oo gobollo kala duwan oo soomaaliya ka yimid ah ay isugu tageen geediga hayaan ee dhulkaasi ku sii socda ayaan weli joogsan waxaana qoysaskii ugu dambeeyey ee ka soo hayaamay gobolka togdheer ay gaareen halkaasi toddobaadkan gudihiisa iyadoo muddo dhowr maalmood ay safar soo ahaayeen maxamuud cabdi ibraahimna ku sugan suudiya hadal jire boosaaso ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xidhiiray qaar ka mid a dadkaasi soo guudhada ah ee ka yimid gobolka togdheer waxaana ugu horreyn uu waraystay axmed salebaan sugulle
walaal waxaanu anagu hadda joognay sideed habeen sideed habeen baanu joognay waxaanu ka soo hayaana gobolka togdheer layaabaanu ka dhimi ma garata laba habeen gaarigu waa nala soo socday jidkuu nagula jiray oo hadda dunya degmoodaanu wadno hadda meel baanu ku nasinayn subaxdii dambe sideedii subaxnimona degmadu degmaduna keenay meel ku dhow dad tiro badan oo gaaraya tagsigiisa uu gaarayo ilaa dhowr iyo afartan reer baa halkaa ka yimi waa garta marka e adigu xoolo noocee baa dhaqanaysa marka
adha iyo geel
waa garta marka intee bay tiradooda tahay tiradoodu markii hore waxay saddex tiriya bar buu ahaa haye halkan waxaan keenay adhi gaaraya tiriya konton intii kale way luntay waktigii abaartiina soo martay tirada badnayd baa lumisay
waa garta marka safarka maxaa qarashoo marka uu kugu soo baxay qarashka igu soo baxay kun iyo lix boqol oo dollar baa halka laygu keeno qarash kale markaanan ku xisaabtamin gaarigii quriga wuxuu qaatay kun iyo lix boqol oo halka nagu keena qarashyada kalena adigu ilaah ku gawaagaarayeen bajadka hoose baxay gaadiid ma wadano waxalaale wax gaadiid oo aanu wadana noocay u tahayba ma jiro adigi un baanu meesha keennay oo baawurtu keenta waa garta maxaa qoysa marka idinla socday marka caruur iyo dhinaca qoysaska qoysaska wax nala socday aniga waxaa ila socday koob iyo toban qof mujtamacana ila socday bulshada ah aan waayeelka ka nahayna dadku guri walba dhalinyaro iyo bulshaa joogta dhalinyaraa dad dhalinyaraa baanu soo qaadnay waayeelkii waa ka nimi si fiican baa degmadu noo soo dhaweysay iyo maamulkooda guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xiguhu ahmiyad ballaaran bayna siiyeen oo aan la koobi karayn biyihii iyo dayactirkii biyihii bay noo keeneen dhaqaale kale nama soo gaarin oo degmadaba ma iman laakiin biyihiibay saca qabliya noogu keeneen ballanqaadna way sameeyeen in hay-adaha iyo caalamka u bandhigaan iyo maamulka guud iyo madaxweynaha si aad u tahmiyad badan baa degmadu noo soo dhaweysay bulshada ku nool waa garta marka soo dhaweynta laga yimaado maxaa deegaankan hadda aad ku sugan tihiin isku shuban iyo xukunto aad ugu timaadeen oo aad ka hesheen waxaan xoolii way noo daaqeen waanan dhergeen oo sharaf bay maanta leeyihin qurux bay leeyihin kuwaanu gaariga ka rognay iyagoo jiifo way daaqayaan waa joogaan ahay baanu u mahadina waxa markaa u naga dhima wax kaloo anaga naga dhima nolol kale noo harsina ma jirto biyii waa nolo booyad baa noo diyaara maamulku noo diray dhaqaalihii waxaana soo gaadhay for for week raashinkii iyo unbaana soo gaadhay inay qalabkii aan dhaansan lahayn
waa garta marka raashinka sidee buu idinku soo gaaray yaas idin keenay
maamulka degmada hawshaa noo qaabilay ha maamulka guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigaan biyahay noo keeneen haye
raashinka warbixintiisina way bixiyeen oo caalamka u bandhigeen ha marka raashinkana baaq bay idin ujeediyeen oo in raashin laidiin keena ah ha hay laakiin raashin nama soo gaarin biyihii maysaa qabla noogu keeneen dadkan soo guuree meesha dul degayna annagu togdheer afartan baanu kaga nimi laakiin gobolka sanaag baa iska tiro badan oo laga yaala deer
waa garta marka qoysaska ee ka soo hayaamay oo iminka ku sugan deegaanadan gobolka bari imise ayay gaarayaan garaan dadka ka yimid gobolka togdheer
waxay gaarayaan afartan hadeer reer baanu halkan ku naha annagu afartan baynu noqonayna intay idaacaka joogtaa degmada joogtaa inta kale warma hayno intay tuulada iyo magaalada degmada aageeda joogtaa waa afartan
waa garta marka maxaa hadda marka dadku ay ku nool yihiin marka dhinaca cuntooyin dadku ay cuni lahaayeen iyo waxa iyo ma helaan xageese ka helaan
wixii iyagu siteen sahaye iyagu siteen iyo waxaanu magaalada uga baahano dee dad fadhiga nalooga kacay nala soo dhaweeyo nala siinayo waxaanu uga baahanay magaalada magaaladuna siinayaan waa garta qaran baanu dhex nimi aada u tiro ballaaran sharaf badan marka meheradaha fadhiga noo kaca mid walba waxay u baahan tahay qaata soo dhaweyn baa nalagu sameeya aada u qiimayo qaaya badan marka weli waxaanu cunno de kama werwerin hase yeeshee dee waanu u baahannahay gurbalka hay-adaha waanu u baahannahay
waa garta waxyaabaha hadda aada u baahan tihiin maxaa ka mid a marka in idinka caawiyo aada dooneysaan weelkii marka hore biyaha bacihii weelkii waa- biyaha iyo bac- hoygii baanu u baahannahay iyo furfur weelk raashin haddii la helo intaasaanu u baahannahay gaadiidna ma wadano wax gaadiid aan anagu wadanaa dabeer allaha ka dhiga ma jiro maxaanu qodano biyaha maamulku noogu shuba waxaanu markaa u baahannahay dee waad garanaysaa hoyga biniaadanku wixii biniaadan ku noolaan jiray wixyad baanaan wadan weelkii la dhaarsan lahaa jiray kaamaa baanaan wadan wax gaadiid noo qada baanaan wadan waxaanu u baahannahay markaa dee wixii ay noqoto taakulo iyo iyaga hawshaas iyagay la jirta annagu se waxaan u baahanay waxii qalabka wax lagu cuno wiciyad iyo iyo wixii roobka laga geli lahaa hoygii hoygii magacaago saddexan iyo weliba meesha aad eh, ka timaaday cabdi saciid maxamed faarax baa layaa waa gartay cabdi siciid oo goorma ayaa soo gaartay deegaanada ay xukunto isku shuban
bishaa baan soo gaaray shan iyo labaatankeedii waa gartay bishii dhammaatay shan iyo labaatankeedii baan soo gaaray waa gartay xaggee markii hore aa ka timid sanaag baan ka yimi sanaag marka eh, xole eh, sanaagka xaggee waxaan ka yimi xeedgaalo suunaheeda waa gartay marka maxaad xoolaha adigu aada wadatay anigu lix jir u ahaa haye ilan iyo konton baan gaari soo saaray waa gartay aawo intii kale
waa abaartaa dhammaysay intaan soo socdayna kontonkii baa qabtiyey dabadeedna halkaasaanu dee soo gaaray magaalada degmada isku suban maamulka guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenkaana soo dhaweeyey waxaana loo qabtay si aan caadi ahayn waa gartay
baa naloo soo dhaweeyey hadday tahay biyo iyo hadday tahay eh, taageero kale guryaha hadday dhulka ma kala galeen sidii naloo naloo guryaha naloo tusi lahaa naloo furi lahaa sidii naloo yiri jecya jeexadegnida biyaha ay maraan saasaa naloo soo dhaweeyey guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo odayaasha iyo guursida
waa gartay marka eh, noloshii maxaa iska bedelay marka haddii eh, aada deegaankan aad timaadeen
ma aad iyo aad noloshii way iska bedeentay oo arigii dhaq buu helay haye
laakiin waxa la yidhi calaamadooda iyo camal jiilaan dadkii weli jiilaankii waxay
haye dadka jiilaalka waa haya laakiin anigii waa naqastay waa gartay
dadkii jiilaalka waa hayaa magaaladuna guddoomiyaha iyo gu- guddoomiye ku-xigeenkuna dadku wuxuu ahaa ilaa lix milyan waa gaari waayeen waa gartay abadde hayadoo ka caawinaa ma- ma jirin
waa gartay wixii waxba waa la gaari waayeen iskaalkooda ilaa waxay tageen ilaa mareera ilaa xiriiro ilaa meesha la yidhaahdo kobdixaad oo boosaaso ku dow bay mas-uuliyadu tageen waa garta marka eh, lacag maxaa kuugu soo baxay marka intii aada safar ku- kusoo jirteen
saddex kun laba kun iyo lix boqol bay usoo baxay waa garta ma gaarigii keliya ayuu ahaa
gaarigu intuu isoo qaaday buu mar labaad jabay aan mar labaad gaari kale uu ku soo ku soo qaado marka laba kun iyo lix boqol be
waa gartay
alxamdulilah waa fiicannahay aada iyo aad baan u fiicannahay intaan degmada nimi oo guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo guurtidu na soo dhaweysay aad baan u fiicannahay dadkuna waa caafimaad qabaa annagu waxaan ka cabanaynaa weelkii wixii roobka laga geli lahaa iyo dee cuntadii dee dadka oo dee ilaah baa macadaale aan codsanayna aada iyo aadna magaalada wuu mahad baan ugu naqaynaa degmada degmada degmada layaado isku shuban aada iyo aad bay noo soo dhaweysay aada iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa haddaan nahay dadweynaha oo dhan oo meesha yimi marka ma markii ugu horeysay eh, aada deegaankan aada soo gaartaa ha maanta igu hora
wakti intee leeg baad hadda joogtaa waxaan joogaa bishan waxay ahayd bisha shan iyo labaatankeeda maan adigu laba iyo toban beri iyo meelahaasaan jooga waa bishii lasoo dhaafay bishii lasoo dhaafay shan iyo labaatankeeda baan imi tanuna maanta waxa weeye shan weeye toban cashaan jooga waa gartay wax dad ah maxaa kula socda
anigu laba iyo toban qofbaan qoyskayga qoyskayga caruur ma ku jiraan marka iyo weliba dad waaweyn mise eh, caruur dhammaantood yar waa dad yaro caadi canugaa ku jirta Canu- canug sadeyaa ku jirta Canu- canug sadeyaa ku jira oo yar yara oo kuwaas waxay qaar ka mid a dadka soo guuraaga ah ee kusoo hayaamay deegaanada ka mid a gobollada bari iyo karkaar ee dhowaan roobabku ay ka da'een waxaana ay ka yimaadeen dadkaasi haatan deegaano ka mid a gobolka togdheer waa tahay dabaylo xoogan ayaa maalintii saddexaad waxaa laga dareemayaa deegaana xeebeedo badan oo puntland ah taasoo saameyn ku yeelatay deegaanada magaalooyinka ah dalagga beeraha iyo doonyaha kalluumaysiga intaba inkastoo ilaa hadda aan naloo soo sheegin wax dad ah oo wax ku noqday meelaha ugu badan ee dabayshaasi laga soo sheegayo waxaa ka mid a gobollada bari iyo gardafu ee puntland taasoo si xiriira loo dareemayay saddexdii maalmood ee ugu dambeeyey gudoomiyaha baargaal abukar axmed yuusuf ayaa goor horoo maanta ee weriya madar wuxuu uga warramay saamaynta dabaylahaasi deegaanka ay ku yeesheen degmada baargaal waxay hadda saameyn ku yeelatay horta shan beerood waa dhaceen beerihii waa dhaceen qayb baa dhacday oo beerihii timirta badii xala waa nagu soo kartay toban saxiimadood waa la-nahay oo ilaa iminka lama hayo inkastoo la sheegayo hadda laba saddex baa la helay oo weli gurmadki baa lagu jiraa badii lama tegi karo badii waa soo dhawaatay xeebtay soo gashaba guryihiibaba soo gashay dadka cabsi xalay wixii u dhawaayo oo dhan waa laga qaxay marka dhibkaasaa dabayshuna doraad shalay maantay sidii bay noo haysaa beeraha beeraha beeraha dib weyn baa gaaray beerihii dib- waa waa- waa way dhaceenba salkeyga ka ka noqdeen kullu badi adigu markaan idhaahdo boqolkiiba boqolkiiba afartan waa waa- waa jiifaanay dabayl baa riday maxaa ku beernaa beerahaasi oo ay ay Beeraha dabaylo la timir bay ahaayeen, timir- timir- beerihii timirta beerihii timirta ha waa gartay sida aad sheegtay waxaa jira een, duufaanadaasi dabaylahaasi inay la tageen doomo iyo saxiimado badda een, saaraa Een, ma dad ayaa saarnaa mise een, saxiimado maran ayay ahaayeen maya dadkii waa ka badbaadeen dadkii waa ka badbaadeen ciidamada mar matooradooda iyo qalabkooda waxooda waxooda waa tageen marka een, loo fiiriyo dabaylahani ma kuwa roobab wataa mise waa kuwa ciid wata maxay yihiin dabaylahani dabaluhu ciid bay wataan ciid wax walba ma hayno ciid bay wataan iyo ciiro labada qof isma arki karto ciiradaasi ma ma caad ba mise waa dabayl een, een, een, boor iyo ciid ayay wataan waa boor iyo ciid bay wataan halkee ka yimaadeen dabaylahani xagga waxay naga yimaadeen raasiga badda xagga raasiga kasoo ka yimaadeen raasiga dabaylahan ma ahaayeen dabaylahan ma ahaayeen gudoomiye kuwa hore uga dhici jiray deegaanada mise waa kuwa idinku cusub maya waa kuwa nagu cusub waa kuwa nagu cusub marka een, dhibaato intee leeg ayay geysteen dadka marka deegaanada baargaal iyo deegaanada hoos yimaado haddii aada wareysatay dad ama guryahoodii ama een, xoolahoodii ama naftoodii kuwaayo ma jiraan weli wax naf ku waaye ma jiraan laakiin guryo duma waa la sheegaya saqafka ay ka qaadatay waa halkee quracdi waa soona baargaal si quracdii oo seexatay beerihii baargaalku oo laashan lix beerood oo timira wa- waa boqolkiiba afartan way daafeen Eh, badii way soo kacday xal anagu kuma lagama seexan magaalada baargaal ma garan saxiimadihii baan xasan la jiidaya kuwa xeebta oo la- lagu shaqaynayo maadaama dadka la ogaaday inay qaar ku maqan yihiin dadku xaggee ku maqan yihiin ma- macnaha ma ma maadaama la ogaaday inay saxiimado aan lahayn toban saxiimado aan lahayn oo maqan oo weli lahayn dadkana xeebta waxaa laga baqay ba- badii markay soo kartay kuwa xeebta yaan inay la tagto marka marka kor baa loo soo jeeda kuwa wax waxa magaalada ah, wax jajabana way jiraan ino oo markiiba laga badbaadiyay xeebta xataa waxaad sheegtay dadka degmada baargaal in xalay ay cabsi ku seexdeen si een, ama baddaasi kusoo fatahdo ama duufaanadaasi ay wax ugu dhimaan maxaad maxaad samayseen maxaa difaaca hor la sameeyey ama looga hortagay gurmad horta waxaanu samaynay eh, waxaanu waxaanu waxaanu hantidii oo layd xeebta guryihiina waa la gabayo dadku dadku banaanada uma soo bixin waayo qofka soo baxda wuxuu ka baqayaa eh, tarniig socda ama dabayl socota inuu sulka eh, u- u- ku dhaawacmo guryo dabaylahaasi ay saqafka ka qaadeen ma jiraan degmada baargaal mabalaahi dhowr guri baa jira dhowr dhowr guri baa jira dhowr guri waa ka qaaday waa hagaag dadkii xeebta dadkii xeebta degaanana kor baan u rarna kor kor baan u rarna boqdin awgeed macnaha dadkaas inay badda kusoo karto goormo ayay bilowdeen dabaylahan kana bilowdeen deegaanada xeebaha maanta kusabbixi waan hayaa maanta kusabbix ma ma kuwa sii gabaabsi ahbaa mise maba marka ka dambaysa way sii xoogaysanayaan marba marka ka dambaysa waa sii xooganayaan hadda wayna hayaan hadda kula alla wayna hayaan sidee wax looga qaban karaa baad aaminsan tahay arrimahan Ila- ilaahay waa wax ka qaban karaa ilaahay roob ha nooga dhigo roobka ku bedelo markaad u fiiriso een, dadka eh, waxaad sheegtay saxiimado fara badan inay badda ku maqan yihiin qaarna ay burbureen dhanka doomaha ka waran iyada een, doomaha kalluumaysiga ee badda ku jiray
Wa- iyaga naftigoodaa saxiimadihii ka go-een gooyaha saxiimadihii ay wateen bay ka go-een waa kuwa lala-yahay mar haddii beerihii dhibaatooyin soo gaareen kalluumaysigiina dhibaatooyin soo gaareen dadka inta badan badda ka jilaaban jiray een, shalay iyo maanta ma u ma u shaqo tageen maya maya waa la xeraysan yahay dadka bacabsidaaba lagu jiraya xaggee ka saqa tagaan ba waa dhaafsiyo badi waa naga kormartay annaga aan baqaynaba Ah, dadku ma jiraan saqatag iyo ba- ma- maalkii baaba ku maqan waa la baqaya badi waa soo kartay dabeelaha dhacaya labada qof isma arkayso تهريجا iyo qatilka qofku wuxuu ka baqaa waa laga baqayaa qofku inuu haddii banaanka u baxo inuu dhaawacmo in waxyeel la gaadho marka ilaahay waxaan ka baryaynaa oo aan ilaahay ka rajeynana in laagay naga joojiyo roobna nooga dhigo marka laga reebo degmada baargaal deegaanada kale ee gobolka gardafooy iyo gobolada karkaar iyo bari ee ku heraaraysan halkaasi ma jiraan kuwo waxyeelo noocan oo kale ay soo gaadho ha bareedaa jidha tooxin baa jidha hadda wararkuna soo gaarayaa nin xaafuun baa jidha sidee dadkaas wax u gaareen hadda soo waran anagu ma- anigu anagu meeshaan joognaa u warhayna u warhayna hadda ma la xiriirteen oo telefono ma u dirteen sida ay wax u gaareen Telefoonka tooxin iyo teleefonaha waa la xiriirnay dhibaatay sheeganaya beerihii beerihii waxaad sheegtay in timirtii duntay dabayshuna ay xoog leedahay marka maxaa- maxaa xal ah haddii ay intaa kasii badatana waxaa laga yaabaa in guryaha iyo dadka ay waxyeelo gaarsiiso Een, yaa- ilaahay baan xal ilaahay baan xal ka sugaynaa marka iyo dawladda iyo gu- iyo hayadaha gurmad bay u baahana wax biixireen ah ama d- d- gabaad ah oo waxaa looga gab- looga gaban karo ma samayseen may anaguna waxaan kolleyba wixii awood iyada diyaar baanu nahay maxaa tallaabaha wixii wixii naga xoog badan oo ilaahay keeno aa, waxba kama qaban karno maxaa tallaabahooda la gudban hadda inaad qaadaan wacyi gelin baa nala gudboon dadka inaan siino oo dadkana aan isjira guryihiina ku ekaada xeebaha ka xeebaha ka fogaada ma garatay waa wadnaa wacyigelin baan wadnaa ma u sheegteen dadka oo ma ma gaarsiiseen in deegaanada Maxaa- xeebaha u dhow laga durko nacam si fiican baan ugu sheegnay ha wacyigelinta waa wadnaa telefoonnaan qaadnay idaacadaan ka sheegnay maxaad usoo jeedinaysaa maamulka dowladda puntland iyo hay-adaha een ka howlgala gobolka waxaan usoo jeedinayaa in gurmad degdega nalala soo gaaro oo wixii awood ah ilaahay baa awood le wixii awood ah ay- wax wax nala qabtaanayn marka laga reebo deegaanada een ka hooseeya xeebaha oo xeebaha ku dhegan dhanka een miyiga iyo ma gaarsiisan yihiin miyiga war ma hayno laakiin kolleyba taleefana haddaan waa wacaynaa weli war ma hayno ma garan laakiin dabayshaani dabayshaani xeelaha ugu xoog badan tahay Waa iyo gar- beeraha beerihii baa beerihii baa dhib noqday waxaad sheegtay inay dhanka een badda ka yimaadeen dabeylahani oo aysan dariga ka imaanin Een, ma maqasheen ma maqasheen mise laydin sheegay in een gobolada kale ku dhegan sida cumaan iyo yeman iyo iyaduna ay waxyeeleeyeen mar hadday dhinaca dhanka ka yimaadeen ma maqal laakiin anagu waxaan maqalnay xeebaheena in dhibaata ku dhacday marka laga reebo waxaad sheegtay dabaylahan in aysan hore aydan u arkin tsunamigii iyo dabaylahan waa maxay farqiga u dhexeeya wallaahi de kolleyba anaga tsunamigii wax farqi udhaxayo uma uma uma arko inay isku mid yihiin baan u malanaya masana uma daran tahay waa hagaag ugu dambeyn maxaad soo jeedin lahayd una soo jeedin lahayd dadka deegaanadaas ku ku nool oo xeebaha hoos yimaada iyo dadka aad aad gurmadka ka filaysaan dadka waxaan usoo jeedin lahaa dadka xeebaha ku nool inay taxadar sameeyaan inay xeebta ka- ka fogaadaan inay beerahan eh, dabaysha ridaysa ka fogaadaan inay dadku naftooda ilaahay baa badbaadi kara dadku ay taxadar sameeyaan eh, gurmad laysu sameeyo lays ogaado waxaan de- usoo jeedinayaa dawladda puntland iyaguna inay eh, gurmad degdega hay-adaha maxalliga iyo kuwaan maxalliga ahaynba inay dadkaas dhibkaas hadda eh, kusoo biiray ee degmada baargaal gobolka gardafuul iyo gardafuul eh, meelaheeda adigu intaa xeerta ay oo dhan in dadkaas macnaha gurmad lala soo gaaro waa maxay gurmadka aad dalbanaysaan waa gurmad noocee ah gurmadkaan dalbanayno de kolleyda dad baa ku cayrooway dad baa ku cayrooway aan sidooda ku maqan tahay ama beerahaado ama badahaade maxay u baahan yihiin dadkaas ood leedahay ha lasoo gaarsiiyo haddee waxay u baahan yihin waxyaaba dad ay u baahan yihin ninkii beerta lahaa waa cayroobay beertiisi waa ka baabaaday kiisa xiimada lahaa waa ka baabaaday deeq bay u baahan yihiin wax kastaa loo baahan yahay dadkuna waa dad markii hore waxay ahaayeen cabaare ku raagay ma garatay dhibkaasuna kusoo biiray gudoomiyaha baargaal abukar axmed yuusuf ayuu kaasi wuxuu u waramayey madar barnaamijku waa caawi dash dhegaystayaal wuxuu idinka imaanaya suudiya daljir ee boosaaso anigoo afta cumrigeediya ayaa idiin soo jeedinaya beeralayda puntland ayaa muddooyinkii dambe loo tirinayay saanqaadyo koboc oo xagga beeraha ah iyada oo tirada beeralayda puntland la tilmaamaya inay soo badatay sidoo kalena ay korortay wax soo saarkooda meelo kala duwan oo gobolada puntland ah. sidaasi ay tahayna waxaa saameyn xoogan ku yeelatay abaarta daba dheeraatay ee muddada dheer ka jirtay soomaaliya iyada oo dhul badan oo puntland ah dhowr xilli roobaad aan raxmadu ka horin dhinaca kale wasaaradda beeraha iyo waraabka ee puntland ayaa muddo laftigoodu waxa ay waday dadaallo ay ku gacansiinaysa beeralayda puntland isuguna jira xagga tababarada iyo agabka beeraha siciido xuseen cali waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha ee puntland waxaana weriye xasan haykal ay uga warantay waxa uu yahay doorkooda ku aadan tabantaabinta beeralayda puntland waxa weeye horta qolo walba shaqo iyo mas-uuliyad buu leedahay qof walbana wuxuu ku haboon yahay waxa uu u baartay oo mas-uuliyadiisa uu bar ilaahay oo uusan u fiirin hebel baa ku fiirinaya hebel baa ku ammaanay marka anaku shaqada aan hayno intii keliya laadiyo si daacadaha u shaqaynaa inkastoo awoodeeda iyo dhaqaalaheeda iyo wax aan hayno ay iska badan yihiinba laakiin inta awoodeeda oo dar ilaahay baan u shaqaynaa hadda dar ilaahay markaa u shaqaysidna kulley ilaahayna waa kuu jeedaa ummadana waa u jeedaa haddii aan kaaga soo kaco dhanka ee beeraha iyo xaaladda waa la wada soconaa ilaahay raxmo kala qabtaa noo keena in roob la-aan ay jirto waxaad kaloo ogsoon tahay beeraha puntland beeraha sidan waa labo kuwo waraab ku baxa iyo kuwo roobka cirka ku baxa waxay u badan yihiin waraabka waraabka marka waa biyo kayda oo yaala badanaa ama haamaha ku jireen ama ceel ha ku jireen marka raxmadda yaraato biyihii waa la waaye sidaas awgeed de sida ay dadka iyo dunyaduba u oomeen ayaa beerada u oomeen waxaad kaloo ogsoon tahay dadka beeraha waxay u badan yihiin dad aan dhaqaalo badan iyo awood badan lahayn hawshooda markay galeen oo kharash gasheen oo diyaariyeen oo abuureen markay biyo waayeen dabcan dhibta ama khasaarada ku dhacaysa waa aad garanaysaa laakiin alxamdulilah beeraha wada keenay ilaahay baa nooga xamtinaqaya marka aad bay u saamaysay dadkaas beeraha oo u badan dad dayar waxay ku kaalmaysan jireen markay waxaas qudaartaas usoo baxdo ciyaanada waxbarashadu ka tuntuwan caafimaadka noloshooda waxaasoo dhan marka waa dhibahoo dhacday marka alxamdulilah wixii ilaahay keenay waa alxamdulilah
waaya markaa tirakoob guud ma kusoo samaysteen beerahaas aa sheegtay ee ku baxa robabka maadaama dalka ay ka jirto abaar saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyadaba hadii ahaanba beeraha dhanba roobka beeruhu ku tacalluqaa marka waaba dhammaantoodba waxaa hadda dhibaato haysato dhammaantoodba adigu in yar waxaa laga yaabaa inay weli wax soo haystaan laakiin kolley waa wada saamaysan laakiin haddana kuwa badan oo shaqaynaya oo hadda kormeeran aadmi beero badan oo qurxoon waa jireen laakiin hadda waa mintad iyo rabanimo iyo xeeb la saaray way ku baxayeen laakiin wixii danyar ahaa oo aan awood badan lahayn beerahoodii runtii aada bay u hooseeya intiisa xeebaha waxa awoodi karta waa dadaalayan qofku waxa uu qosolka noloshiisa wixii kuleel halsami karo waa la halsamaya la waxayna
waayahay markaan usoo noqono marka kuwan aad sheegtay ku baxa matoorada oo kale waxaan la soconaa in ay u baahan yihiin qalabkii kala duwanaa sida matoorkii iyo sidoo kale ceelashii maxaad kaalin ah ka qaadateen ka wasaarad ahaan idinka run ahaanti markaan run u hadalno iyo ilaahay dartiis horta waxa weeye wasaaraddu qalab iyo xoog iyo imkaaniyaad badan oo ay beeraha gelisay ma jiraan inaku awoodeeda waxa weeye xagga aqoonta iyo xirfadda iyo inaan u oolanayno ololadii marka wuxuu ku yimid in meelaha qaarkood badeecadaha qaarkood ay matooro iyo alaabahaas yaryaro beeraha lagu falo iyo waxyaalahaas siiyaan oo qalabkaas beeraha ay siiyaan laakiin waxay ogsoon tahay muddo haddii qalabka uu socdo oo ku shaqeeyo waa baaba-aya mar walba wuxuu u baahan yahay dayactir wuxuu u baahan yahay bedelis kuwa dhishid marka waxaasoo dhan way u baahan yihiin waxna hadda uma hayno adaar waxoogu sanadkan waa aadla socotay waxa weeye faragelintooda ama shaqadooda aada bay u hooseysay xagga puntland oo u yimaad weliba dhankaa beeraha baan ka hadlaynaa wixii ay keeni jireen oo qalab ahaa hadday tahay inta badan sid iyo waa laga helaaba laakiin masooradii iyo tuubooyinkii iyo qalabkii u baahnaa iyo dayactirkii ahaa iyo midna ma ay helin marka arrimahaasaa jira marka anaku gacanta wax kuma hayno laakiin senbury udawaaq iyo wasaraadin baan awoodooda ahayd wixii aan u raadin karnaa kulley dadaalka horena waa noogu jira haddana waa noogu jira waaya marka hay-adaha qaar aa sheegtay galaangal ma la samayseen oo ma la raadiseen sidii bal beeraleydaasi looga caawin lahaa dhanka qalabka iyo wax soo saarka
sidaa usoosa hay-aduhu waxay isugu jiraan kuwo ujo-ooyo yaryar iyo waxay isugu jiraan kuwa u-nka ah sida u-nka oo kale shaw oo kale w s d oo kale waxyaalihii kuley laga fuliyey lagama helin inkastoo ay wax keenaan maxaa yeelay w s d oo kale waxaa laga raba waxa weeye badanaa dayactirka ama jidka ha noqdo ama markay beeraha fallayaan diyaar garowga iyo arrimahaasoo kale weliba u badan xagga cunnada iyo inay ka caawidaan marka runtii waxbaa siiyaan laakiin sidii la salayay baan laga helayno weli waa jiraan inay gacan ku hayaan hay-adda kow iyaduna qalab tababaradaas iyo qalabyo yaryar laba dhowr hadda waa keenkeeneen laakiin ayaga ruuceedu maadaama magaca ay weetaba uu yahay imo sidii laga salayay waxba loogama helin
waaya marka hay-adaha qaar waxaa jira marka uu dalagu u soo go-o oo roobabku ay da-aan oo beeruhu ay soo baxaan oo kale inay keenaan oo kale inay yimaadaan marka ma kala hadasheen marka ay xaaladda ay taagan tahay inay hay-adahaasi wax qabtaan runtii puntland anigu hadda ilaa iyo hadda ma arag hay-ad antay waktigii abaarta ahaa aysan waxba keenin marka ay roobku da- cunno ay keeneen anigu runtii kumana eedeynayo mana aan arag laakiin hay-adaha dhaqankooda dhan baaba waxay tahayba haddaan xilligan aan ku jirno oo dadku abaarta iyo dhibaatada qabo wixii laga filiyo ma keenin waxaa laga yaabaa bisha shanaad iyo bisha lixaad iyo hadday aysa caawimaad bixinayaan inay bixiyaan marka horta waa dhaqan ay iska leeyihiin indhaqan u dooniya beeramaa laakiin haddeer anigu beeraha dhabarjimin ay kusoo gelayaan wax intay soo baxeen ay u keenayaan ilaa ay hadda ma arag marka rub ahaanta u hadla
waayahay ugu dambeyntii maxaa horumar ah ilaa iyo hadda beeraha puntland ay sameeyeen haddii ahaan lahayd dhanka dalagyada ka soo baxa wax soo saarka qudaarta noocyadeeda kala duwan ee dalka gudihiisa ee la keeno maxaa ilaa iyo hadda tallaabooyin ah oo horey loo qaaday beeralayda runtii waa dadaaleen aada iyo aada beeraha reer puntland waa u ammaanaya waana dadaaleen taasna waxaa daliil u ah abaarta laga cuno wadamada puntland ama magaalooyinka oo wax soo saarka reer puntland hadday tahay digir hadday tahay yaanyo koosto babaay degel karooto masalaado basal waxaas laga cunayo waxay kasoo baxan ayada waxaa laga yaabaa wax mar in la keeno waa laga yaaba waxaad kala ogsoontahay sanadkan horaankiisii macaa qudaartaas cad yaanyada oo baalka elweynta oo kale noocnooca in yaanyada ansalaato iyo qudaar badan oo ay ku korootada iyo muxuu ahaa baamiyaha iyo wax badan oo inta laga doofin jiray oo xamariya loo doon jira tira oo badanaa gubo- ka bixi jiray xamri eerboorada marka runtii waa dadaalayeen waxaas laga baxana waxay ku keeneen awoodooda iyo kartidooda inta cagaf haysatana waa yarta waa kuu sheegnaa sanadkii soo dhaafay laba cagaf baa marnoo helay oo midna sanaaga ah midna uu ahaa nuwaan inta kale waxay ku suuldiyeen waa wax gacantooda iyo waxay ijaarteen marka dadaal iyo awood badan bay waxeeyeen wasaaraduna waa u dawaalaysa intaa waa u dhawaaqaysay tababarro iyo aqoon iyo xirfad badan waa la siiyey sidii hore waxaad moodaa inay wax badan iska bedeleen waxay abuureen sisin waxay abuureen galley waxay abuureen masago marka dadaalkoodu ma yara aad bay u dadaalayaan oo u dadaalayaan wasaaraduna waa ku ogsoonta waxaa kaloo jira iskaashatooyin iyo ankee guulo badan ay gaareen gudiyo la jeediyey way la socotaa in la magacaabay anke gudoomiyo loo magacaabay beerleyda ama madaxda marka howlo badan bay ayaguna qabtaan wasaaraduna la garab taaganta
oo waxaad leedahay boqol kiiba sideetan dalagyadii ka imanaya koonfurta waa laga maarmayaa oo puntland ayadaa lasoo baxaysa dalagyadeeda ka hadday helaan hadday helaan baan ku yiri qalab fiican biyo fiicanna ay helaan waxaan aaminsanahay wax kasta inay ka bixi karaan mooskii oo tijaabo ah kutusayna waa ka baxay digirtii awal bay ka baxaysay galeydii dishintii hadda waxaba intay baxday weliba warshado iyay leedahay oo waxa magaalada laga cuno inta badan oo susinhaasira gaalkacyadii katacniyaar haddaad ka warqato inaa aragtay koray ka baxaan marka hadday heli lahaayeen wax fiican iyo garab iyo maalgelin fiican waxay qabaa intay adiga ka dooto inay meelo kale u dhoofin lahayen waxaa kaloo jiro annaka noo khaasa timirta iyo kale khaas bay noo yihiin oo dalagyada aan ku faanayno oo cunnada aan ku faanayno abaartaan haddii hadda timirtaas badan oo soo go-aysa dhawaanahan process loo suubin lahaa oo sida khamirlahooti aidiida oo kale laga dhigi lahaa inaan dadkeena abaarba ku dhacdeen maxaa yeele qofka hadduu galaas biyo iyo dhowr xabood sibir cuna waa inaf waa nafaqo sil ah uma uma baahden marka waxaan rajeynayaa hadday qalab iyo xoogga la saaro inay isku filaansho badan gaari lahaa waxaan rajeynaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka puntland siciido xuseen cali ayay taasi ahayd waxay u warramaysay xasanayka gabagabadii barnaamijkan cawaysnimo caawi dalshayaan dhegaystayaal ku guda jiraa caawa barnaamijku wuxuu idin ka imaanaya stuudiyaha daljire boosaaso haatanna warbixintii maanka dadweynaha iyo mikrofoonka daljir maxamed fantastic ayaa qardhan nooga soo diyaashay aniga magacayga waxaa la dhahaa maxamed saciid waxaa maanta madaxayga ka guuxayana waxa weeye doorashada insha allahu dhici doonta maalinta arbacada doorashadaa waxaanu rajaynaynaa xildhibaanada loo doortay qaranka inay doortaan qof bisayl siyaasadeed leh soomaali isku wadi kara cadaawad aan meelna kalahayn dadka soomaaliyeed u siman yahay qabiil iyo qurunna ka fog inay hoggaan noocaas u doortaan soomaaliya baan rajay adiga musharaxee jeceshahay aad jeclaan lahayd inay xildhibaanaduna kula jeclaada waxaan jeclaan lahaa aniga murashaxiin badan baa sharaxan rag badan oo fiican baa sharaxan laakiin anigu waxaan odhan lahaa cumar cabdirashiid cali salmaan ayaan u arkaa inuu yahay nin soomaali isu keeni kara wadi kara iskuna wadi kara isuna keeni kara waxaan taa ka rajaynayaa baarlamaan inuu sanduuqa kaga jawaabo dadka soomaaliyeed dad qab leh han leh taladooda iyagu leh inkastoo xaaladdu ay laba dhowr labaatankii sano u dambeeyey burbur iyo ay lugaha kula jirtay haddana waxaan ka rajaynayaa inaad cabbidhaan inaynu nahay shacbi weli kalaamadiisa iyo bristiijkiisa iyo qabkiisa uu ku jiro oo meelaha faragelinta waa wada ognahay cidda faraha kula jirtana waa ognahay idaacadda daljir oo aan salaamayo iyadoo aan arkay oo si fiican ugu bogay dhaqdhaqaaqa ay samaynayso iyo dhexgalka bulshada iyo ra'yiga ay qolo walba ka qaadanayso ra'yi yaroo fudud oo ah maxaa maankaaga ka guuxaaya guuxa maanka aniga maankayga aniga waxaa la yidhaha magacayga horta saare saciid maxamed maankayga waxa ugu weyn oo ka guuxaaya waxa weeye baryahan dambe oo dhan ama bilahan dambe sanadkii hore iyo sanadkaanba si fiican waxaa arliga u aafeeyey deegaanka puntland ama soomaaliya oo dhanba kubsiga gabdhaha ma naqaan xaaladda tanu meelay ka timi waxaan u malaynayaa kollayba waxbaa jira kolba ilaahay ha naga joojiye ee wax khayr allaha nooga dhigay dumarkii kubsigoodii iyo eedaysanihii oo aan la marinayn waajibkiisa gabdhihii buu kubsaday waa la kubsaday waa la dhibaateeyey waa muxuu ahayde dhibaato foolxun baa gaadhay suuqiiba berriba shalaa la xiray maanta xabsigii laga soo daynaya isla gabdhihii faraxumeeyo sida xun u galay bay suuqi isku arkayeen gabdhihii waa ooyaayeen gabar baa hadda waxay puntland oo dhan way wahaajirayaa bay tiri shan nin baa ay kubsatay bay tiri maantana waxaan taagnahay shantii nin baa in suuqa laygu soo daayay oo ii hanjabaayaan oo ileeyihiin muxuu ahayde wallaahi sidii si ka daran baanu ku gelaynaa marka sharci baa la soo saaray mee sharcigu yaa ku shaqaynaya yaa dhaqangelinaya maxkamadihii ma hayno annagu waxay qorayaan iyo waxay xukumayaan midna meel xabsiga ayaama lagu haynaya waa la iibinaya iibkii baa ugu xun noqday si fool xun oo aad iyo aad nooga sii daray marka maankayaga taasaa ka guuxaysa marka maxaa ku talaheed waxaan ku talin lahaa in la helo dad cadaalad ah maxkamadaha in la helo dad cadaalada oo u shaqaynaya bulshada ee aan laaluush qaadanayn oo aan muxuu ahayde danaysi gaar ahaan danayso gaar ahayn ee loo dhaariyo qofka markii maxkamadda mas-uulka looga dhigay waa in kitaab la mariyo la dhaariyo inuu bulshadiisa u horumarinayo sida ay tahay diinta islaamkuna farayso islaamnimada leh ama anoo magacayga la yidhaahdo rooda shire dalmar waxaan ka hadlayaa amaankayga waxa weye nin walba fikrad buu qabaa waxa weye dalku wuxuu u baahan yahay isbedel dalku wuxuu u baahan yahay jawi cusub dalku wuxuu u baahan yahay waxyaalo badan oo isbedel ah already waxa weeyaan marka aninka la yidhaahdo xasan sheekh maxamuud waqti buuna soo haystay waqtigiisa waa dhammaaday uma baahna marka ninka horeen loo u sharaxnaa oo madaxweyne u ahaa in uu dib noogu soo noqdo isbedel baan doonaynaa aniga fikradayda markii aan ka hadlo anoo roodo shira gaambisa waxaan ka hadlayaa cumar cabdirashiid cali sharmaarke waa nin soo jira ahaa aabihii taariikh buu lahaa waan taageersanahay waan aaminsanahay magac buu kasoo jeedaa sumcad buu kasoo jeedaa waxaana aaminsanahay iska daa soomaaliya federaaliya inuu puntland iyo meel kasta soomaali weyn joogto inuu wax u qabanayo isku midna ay tahay maadaama nin aqoon leh caqli leh karti leh dadnimo leh waxaan odhan lahaa ha nagala baxeen faragashiga ay soomaaliya kula jiraaneen sababtoo ah waxyaalo badan ayaa jira nin walbana dareensan yahay ninkii caqli leh marka waxaanu doonaynaa xildhibaanada federaaliga in ay doortaan ninkii macquula oo wax qabanaya anoo fikradayda ka hadlay jecelna in ay la jeclaataan markaa ninka aan ayiidsanahay oo aan rabo cumar cabdirashiid cali sal aniga waxaa la dhahaa khadar cabdixaaji mire khadar kusoo dhawow raadiw daljir iyo maanka dadweynaha maankaaga maxaa ka guuxaya jeclaan inaad ka hadasho wallaahi daljir horta raadiw daljir anigu waa ammaanaya dhibo badan baa u baahan in laga hadlo laakiin dhibahaasoo dhan waxay kusoo ururayaan dowladnimada qodobkaan urur doona waxa weeye inaan doorashooyinka ka horta ku dhufto carabka dowladniina maanta waxaa gacanta ku haya baarlamaankeenna baarlamaanka waxaan kaloo aada ugu ammaanay waxaa ku jira dhalinyaro iyo gabdho anigu waxaan ahaa raggii taageersanaa in gabdhuhu konsolka baarlamaanka galaan marka gabdhaha ku galay iyo dhallinyarada gashayba waxay ahayd arrin fiican haatan waxaa soo dhow maalinta arbacada doorashadii dee gacanteennay ku jirtaa anigu dadka dowladda etoobiya eedeeya anu waan la soo farageliyey danayn maayo anugu wax gacantaada ku jira haddaa qaladu mas-uulka adaa ka ah dowladda etoobiya wax badan bayna tidhay ammaankay wax ka qabatay dhulkoodan ku badbaadnay waa ka dhoofnay laakiin dal walbi danuu leeyahay adna dan baa leedahay kenya danay leed wax badan baa inoo ku dhoofay wax badan baa inoo tegey danay leeyihiin laakiin waxaa waajib ah biyo sacbadaada lagaga dhirgaa nin soomaaliya markuu xukunka qabto buu deriska iyo dowladaha kaleba macaamilo la yeelan karaa marka anugu waxaan qabaa gacanta xildhibaanadii ku jirnaa maanta soomaalidu laba mid ka dhexay mayso saddex boqol iyo labaatan iyo sagaalkaa wixii ka maqmaqan ha maqnaadeen mas-uuliyadda soomaaliya intaasay saaran tahay waayahay doorashada awaal hadal haya xildhibaanada mushrixiin badan baa sharxan adiga kee maankaa ka guxay aad taageersan tahay oo xildhibaanada kula talinaysaa waa kula talinaya anuu laba mid mid baa laba nin baan kula talinaya horta rag badan oo fiican baa ka buuxa waan og haddii dhulkan lagu soo mareen aan aada u soo dhaweynay laakiin markii ragga la kala shaandheeyo anuu number one waxaan odhan lahaa cumar cabdirashiid cali sharmaar hadday ka soo hadhan sheekh shariif sheekh axmed oo garowa wan garowa tuun gaalkacyo tirii qabtay baan odhan lahaa isku astaan bay leeyihin labadoodu anu baarlamaanka labada nin baan odhan lahaa waxaana kow ka dhigi lahaa cumarna bartuuna shariif baan ka dhigi lahaa magacay waa maxamuud axmed ismaaciil korneelka kumacdheer waxaan rabaa inaan ka hadlo qodobka hadda taagan ee xasaasiga ee doorashooyinka ee dowladda soomaaliya iyo cidda aan la rabno mustaqbalkeenna waxaan halkan ku hayaa oo aan diyaariyey maanso aan ugu talagalay maanso waane ah aan ugu talagalay xildhibaanada dowladda soomaaliya ee na matalaya shacabkeena maadaama anagu shacab nahay in aan ku waaniyo bal maansadan yar maansadanu warbixintaasi maanka dadweynaha iyo mikrofoonka daljir ayaa u dambaysay barnaamijkeena cawsnimo caawiya daljir waxaa caawiya nala socodsiinaya anigoo cafta cumar geediya wuxuu idinka imaanaya stuudiyaha daljira boosaaso tan iyo kulan dambana waxaan idinka tegayaa dhegaystayaal nabadgelyo